بانكار واطرح نارا واعصف في الميدان حارا
waa muuqaal kooban oo lagu soo bandhigayo dagaal dhowaan ka dhacay deegaanka geelgub ee gobolka shabeellaha dhexe kaasoo dhex maray ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda federaalka waxaa lagu daawanayaa muuqaalka cusub ee alkataa'ib al ikhbaariya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaal adag kala hortegaya askarta dowladda federaalka iyadoo lagu daawan karo isdaarka khasaare kala duwan oo soo gaaraya ciidamada weerarka soo qaaday diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa lagu arkayaa filimka kuwaasoo sida muuqda saacidayay ciidamada dowladda federaalka hase ahaatee waxba kama tarin dagaalka goobta lagu dagaalamayna waxaa u haray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab
بالسيف وبالنسيرارا